waxaan ku dhahdaa degmada caynaba caynaba waa ka wareysaa baryahan waxaa ka socday nabadayn qaran oo howlaha maanta aanu safarada safarkayga inuu kow ka yahay ay ku jirto wasiirkeeni berber taagan maxamed aadan iyo wasiir cali siciid reegal iyo deegaankooda ay tahay runtiina nabadda ay aad iyo aad aad iska wareysaan khaatumo ay si qiimo iyo qaayale qaranka jurhuumiyadda somalilan ay maxaan ku dhahdaa ay ay ay hawshaa uga dhameeyeen safarka iyaga waanu sii soconaynaa maanta waxaa jamhuuriyadda somalilan midunbaa horumarka uu ku suntanaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan laakiin maanta waxaa raacday waxa weeye ilaa bari ilaa galbeed jamhuuriyadda somalilan wax ilaahay loogu mahadnaqo waa mid midhaheedana waa la guran doonaa biidmillaahi kariimna safarka iyaga iyo inta soo dambee socota